degmada ceelbuure wilaayada islaamiga ee gobolka galgaduud ayaa waxay martigelisay munaasabad ballaaran oo ay nabadoon ku dooranaysay jufada abakar ee ka tirsan beesha mursade waxaanay munaasabadan iyo ahayd mid si aadaan loo soo qaabeeyey xafladda ay beesha abakar ku dooranaysay nabadoonka cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo iskugu jiro culimmada diinta islaamka mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada galgaduud nabadoono ugaasyo iyo haldoorka bulshada jufada abakar ee ka tirsan beesha mursada ayaa waxay munaasabadani ku dooratay nabadoon macalin farxaan cabdi maxamed kaasoo bedelaya nabadoon axmed jilicu jimcaale oo dhowaan geeriyooday allah u naxariiste waxaa madasha xafladda laga jeediyey kelimaad kala duwan oo lagu bogaadinayo jufada soo dooratay nabadoonka cusub ee ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka madasha xafladda ayaana waxaa marka hore lagu soo dhoweeyey afayanka nuqabada wilaayada islaamiga ee galgaduud nabadoon mascuud xasan casir isagoona beesha kula taliyeenay garab istaagaan nabadoonka ay doorteen beesha abbakarna waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala walaalkiin waaye isma doorana adinkaa doorateene xilka ou haayo waa ku imtixaanan yihii inaad ku fayshaan oo shareecada islaamka aad kula fayshaan oo wax allaal wixii ka dhimad aad la toosisaan tala iyo tigaad iyo wax walbaba adinkana intaasaa laydinka doonayaa jasaakum allahu khayran wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta ay socotay munaasabada ee jufada abakar ee beesha mursada ay ku dooratay nabadoonka cusub waxaa halkaas lagu soo dhoweeyey oo kelimaad kala duwan ka jeediyey qaar ka mid a nabadoonnada beesha iyagoona soo dhoweeya nabadoonka cusub
beesha abakar majabe ee ka tirsan beesha saddex iyo sagaal ayaa maantay xafladdan caleemasaarka waxaan xulahaynay oon beesha ka dhex raadinaynay ee naqiib oo si xurnimo leh aan u soo doorannay annagoo ah beesha abbakar majabe naqiibkaas magaciisa waxaa la yidhaa farxaan cabdi maxamed waxaan naqiibkaas ku soo doorannay diinka islaamka in uu nagu hoggaamiyo faarax cabdi maxamed waaye naqiibkaynu waxaanaha odayaasha inay la shaqeeyaan rabnaanaha anuguna insha allaahu asoo nagu hogaamihay shareecada islaamka ayaan waxaan rabnaa anuguna ka odayaal ahaan iyo naqiib ahaanba inaan la shaqaynaan rabnaa ee inaan kala odaynaan rabnaa dadnimadayna iyo diintayna inaan kala odaynaan rabnaa marti sharafka ka soo qayb galay munaasabaddaee ka hadlay goobta waxaa sidoo kale ka mid ah waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaliid waxaana uu dardaarna dhaxalgal la siiyey nabadoonka cusub ee dooratay jufada abakar waxaan u dardaarmayaa marka naqiibka naqiib macalin farxaan cabdikariim moxamed awalan kolleysaad arkayso nuqabo kale horta jirtay ogaas ayaa jiro si guud ahaan insha allahu tacaala waajibaadkaada waxaa ka mid ah inaad ummadda isku waddo dariiq ilaahayna aad ku waddo ummadda macnaha in laysku haayo midnimada ayd meesha ka qoran wadajirka waa la rabaa wadajirkaas laakiin mid xaqa inuu ahaadaa la rabaa waa inta hadda la sheegay dadka ay bulaarjiyeen kitaabka ilaahay sunnadii nabaga maaragtay diinta ilaahay oo ballaaran in lagu socdo oo maaragtay marjic ayadaa noo ah shuurada inaad badiso wadatashiga inaad badiso midnimada guud ahaan abakar lagu bilaabo ilaa maaragtay murasada iyo qabaa'ilka kale nin anfacaad noqoto soo odayaasha ay tilmaameen
beelaha muslimiinta ee ku dhaqan goobaha ay ka taliyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay doranayaan nabadoonno ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka